wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ku qabatay tobabar ku saabsan sar u qaadista iyo ilaalinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka tobabarkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug dhakhaatiir kalkaalisooyin haween iyo mas-uuliyiin kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka galmudug titor maxamuuda maxamed shine ayaa ka warbixiyey muhiimada tobabarkan bankiisa wuxuu qaabilsan yahay hooyada iyo dhallaanka inta badan ama ubadka inta badan sida aad ka dareemaysa dadka traininka loo qabanayana waxay u badan yihiin dumar waxaana kuu caddaynaysaa in hooyadu ay kaalin weyn oo muhiima ay ka qaadato koritaanka ilmaha iyo badbaadada ilmaha waana training aad muhiim u ah markii labaad aa iskugu imaanayno five star iyo qaybtii labaad oo shaqaalihii wasaaraddu ay qaadatay iyo hay-adda b s a oo runtii aan aad uga mahad celinayo sida hufnaanta leh oo howlkarnimada ay ku jirto iyada iyo tiimka shaqaalaha shaqada wasaaradda ka wadaahi ay u wadaan tababarada aan filayo ilaa laba bilooda xiriira inay shaqaalaha u samayn doonaan tababaro kala duwan oo aqoontooda lagu horumarinayo fursadda noocaasi oo wasaaradda iyo hay-adda b s a ayna siisay waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan oo fursad qaaliya waaye dadko dhan ma wada helaan maanta iyadoo lagu jiro dhaqaale yarida soomaaliya caalamka haysta deqbixiyaashii aad ay u dhib badan tahay laakiin b s a waa hay-adda keliya oo sheegtay inay garab istaagi doonto wasaaradda caafimaadka runtii aad baan ugu mahad celinaynaa waana ku faraxsanahay tababarada noocan oo kale ah in la sii wado mar labaad iyo mar saddexaad b s a waxaan leeyahay waa mahadsan tahay madaxda kale oo traininka ka soo qayb qaatay si ay u dhiirigeliyaan dadka tababarka loo qabanayana uu ka mid yahay guddoomiyaha hobyana iyo madaxa mashaariicda gobolka mudug runtii idinkana wakhtigiina qaaliga ah ku timaadeen waa ku mahadsantihiin tababarada noocan ayaa waxaa diiradda lagu saaraa sidii loo xalin lahaa caqabadaha caafimaad ay la kulmaan hooyadii dhallaanka kaasi oo door muhiima ka qaadanaya horumarinta xaaladahooda caafimaada